بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن صار على نهجه واستقام وبعد اللهم زدنا علما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا قال المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة ويندب السحور وإن قل ولو كان بماء ويندب وحل السنية أو صومك لو سنية السحور سحور با لو سنية أو إنتان واقو برين كهر إن وحل عنا أيال السنية walow bimaa wain qalla haba yaraado waxaa la cunaye eh walow bimaa in biyaba ha noqde eh in wuxuun markaa la cuno ayaa markaa la sunneeyaa haddii la rabo waxaa la isticmaalayaa biyo la cabayaba ha noqdo wal afdalu sida fiicanina taakhiiruhu in la dibdhigo weeye maa lam yakhifi subxa intaanu waaga ka biqin inuu markaa dib dhigo oo ilaa waagu ka dilaacayo uu markaa arrintaa iyada ah uu u dib dhigo intaa waaga ka horeysa ayaa fiican musanifku raxmat ullaahi calayhi waxau inoo tilmaamayaa sunantii soomta wax ka mid ah waxaana uu tilmaamay inay markaa sunne tahay suxuur in la isticmaalo oo la cuno nebigana sala allahu calayh wasalam waxaa ka sugan inuu amar markaa ku bixiyey oo sunneeyey in waxa weeye la cuno suxuurta weliba barako iyo wanaagna uu ku sheegay oo xadiiska saxiixeynka ee anas ibnu maalik nebigu sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi tasaxaruu fa ina fi suxuuri baraka suxuurta waayo suxuurta waxaa ku sugan barako ayaa ku sugan barako ayaa ku sugan waxaa kaloo nebigu sala allahu alayh wasalam uu tilmaamay inuu yidhi faslu maa bayna siyaamina wa siyaamu ahli lkitaab aklatu saxar inuu yidhi faasilka u dhexeeya iyo arrinka kala saaraya soomteenna iyo soomka markaa ahlulkitaabka waxa weeye in markaa la cuno suxuurta markaa suxuurtii fawaa'id badan baa ku sugan waa habeenka thuluskiisii dambe ee alle subxaanahu wa tacaala uu soo degayey nusuulan yaliiqu bijalaalih degitaan markaa weynankiisa markaa u cunnama waa wakhtiga markaa uu alle subxaanahu wa tacaala degitaanka uu soo degaye addoommada uu leeyahay yaa i baryaya oo aan ka ajiiba yaa iga istikfaar dalbaya oo aan ka markaa u dembi dhaafaa siyaabaha noocaasiya adiladu ku timi thuluskii dambe ayay ka mid tahay wakhtiga suxuurtu oo weliba la rabaa intaan waagu dilaacin ka hor inay noqoto marka wakhtigaa khayrka badan way ku beegmaysaa oo in laga faa'iidaysta baa loo baahanya waa midda labaadee waa cunto cibaado loo cunayo oo barako ayaa ku sugan sidaa uu nebigu tilmaamay sala allahu calayh wasalam markaa khayr iyo wanaag badan baa ku jira waa midda kale ee qofkii waxay ugu kaalmaynaysaa cibaadadii oo marka uu dee suxuurta wax cuno cibaadadii ayuu u xoog yeelanayaa oo awood u helayaa uu ku guto hadday tahay qur-aan akhriskii hadday tahay salaadihii hadday tahay waxyaabihii kale cibaadaadka dhammaanba awood ayuu u helayaa waxa kale oo lafteeda fawaa'ideedii ka mid ah qofkii akhlaaqdiisu inay hagaagsanaato waayo qofku markay gaajadu aada u gaadho dabcigiisa isbeddel baa ku dhacaya waxaa laga yaabaa dabcigiisa in wax iska beddelaan laakiin waxa weeye marka uu iska laagan yahay ee qof wax cuna yahay aanu aada u dareemaynin dabcigiisa iyo waxa weeye akhlaaqdiisu xitaa way toosnaanaysaa oo way fiicnaanaysaa oo isbeddel degdegahi kuma dhacayo fawaa'idda iyo kuwo kaleba waa ay ku sugan tahay sidii xadiiska aynu ka arkaynayna waa khilaafid la khilaafayo yahuud iyo nasaare iyo dariiqadii markaa ummadda leexsan la khilaafayo oo suxuurta cunisteedu marka ay noqonayso weecasho gaalada u dariiqeedii laga weecday marka waa runtii arin aada iyo aada u muhima oo ay tahay in laga faa'iidaysto oo la cuno nebiguna sala allahu alayh wasalam nicma suxuuri lmu'min attamr waa uu tilmaamay nicmada ama ta ugu fiican suxuurta mu'minka inay tahay timir timirtu fawaa'id aada iyo aada u badan bay leedahay fawaa'id aada iyo aada u badan ayaa ay leedahay ahlulcilmiguna ay si badan u tilmaamaan adiladana in badan oo ka mid ahi ay ku timi marka waxa weeye hadduu weliba timir wax ka mida qaatana oo isticmaalana aad bay u fiicanta wayundabu waxaa la sunneeyaa asuxuur wain qalla haba yaraadee walow kaana bimaa-in biyaba ha noqdo wax la calaalinayaba hadduu doono yuu noqonine biyo u yarow qurhquriyaba ha noqdee walafdalu sida fiicani ta'khiiruhu in la dibdhigo weeye maa lam yakif isubxa intaanu waaga ka biqin macnaa intaan waagu ku dilaacin waxba biqiddu macnaheedu ma aha wakhti ixtiyaada in la samaynayo oo aada waaga kaga cararayso ee intaanad is odhannin war dee wakhti wax la cuno ma aha oo kamaba gaadhsiinaysid heerkaa inuu isku gaadhsiiyo ta'khiirka iyo dibdhigista ma aha ee dibdhigistu waa inay noqotaa heeru suxuurtiisiina ku cuni karo dee waagina aanu ugu beryi karin walafdalu sida fiicani tacjiilu lfidri aafuradii in la dedejiyo weeye idaa taxaqaqa alquruub marka qoraxda dhicitaankeedu sugnaado markiiba waxa weeye in aafuradii la dedejiyo weeye oo aan markaa dib loo dhigin waayo nebigu sala allahu calayh wasalam waxa uu tilmaamay xadiiska ibnu cabaas uu soo bixinayo uu soo warinayo dabaraanigu iyo awsadka uu ku soo saaray iyo keyrkiiba nebigu inuu yidhi sala allahu calayh wasalam inaa macaashara alambiyaa umirna an nucajila fidranaa wa an nu'ahira suxuurana wa an nadaca iimaanana calaa shamaa'ilina fi salaa inuu yidhi annagu haddaanu nahay kulankii ambiyo waxaa nala amray inaannu aafurta dedejinno suxuurtana aanu dibdhigno midigyaalka yagana inaannu bidixyaalka kor saarno salaada dhexdeeda oo markaannu tukanayno midigta iyo bidixda iskor saarno annagoo midigta sarraysiinayna marka xaqiiqatan waa arrin aada iyo aada markaa ahmiyaddeeda u leh sunnaduna markaa ay si badan inoogu boorisay oo adilo badan leh in afuritaanka markiiba la dedejiyo mar haddii qoraxdu dhacdo inaan xidigaha iyo waxyaabaha la sugin ama la odhan in yaraanu kaadinno oo waxa weeyaan tawaruc baarida lala iman iyo xalaal miiradaan sax ahayn ee waxa weeyaan markiiba afuradii la isticmaalo sidaa nebigu baa xadiiska saxiixeynka uu ku yidhi laa yazaalu nnaasu bikhayrin maa cajalu lfidra dadku khayr kuwa ka zuulaya ma aha oo khayrka iyo wanaag kuwii ka zuulaya ma aha intay afurada dedejinayaan intay afurta dedejinayaan khayr iyo wanaag kuwii ka zuulaya ma aha marka taasina waa sunne loo baahan yahay siday tahay in loo fuliyo waxaa kale oo la sunneeyaa waa an yufdira inuu ku aafuro calaa tamaraatin timiro timiro inuu ku aafuro ayaa sunnaa iyo wa an takuuna inay tahay timirtaasi witran tiro isdheer oo inuu waxa weeyaan tiro ku aafuro markaa uu ku aafuro timir ayaa fiican inuu timir ku aafuro ayaa fiican marka adiladu waa ku timi timirta in lagu aafuro waxba lafdiga witri bayay ku iman laakiin way ku timi nebigu tamaraat ama rudabaat timir markaa nooca qoyan ama nooca kale iska engegan ee timirta caadigaa ah inuu ku aafuri jiray nebigu sala allahu calayh wasalam fawaa'idda ay leedahayna iyada oo sunnaha oo la raacayo ay tahay waxaa ka mid a bay ahlulcilmigu yidhaahdeen sunnaha la raacaya dariiqii nebiga la noolaynayo ka sokow waxa weeye shay markiiba dheemshiidka iyo cuntada mashiinkan shiidaya si wacan markiiba ula falgelaya oo dhiigga markiiba si degdega u raacayo u gaadhaya indhahana u fiican waxa weeyaan soo noolaynta indhaha iyo cuntada shiidisteeda siday markiiba hadhow u shiidmi lahayd waxyaaba fawaa'id fara badan ayay timirtaa caloosha ku dhacaysaa ay markiiba jidhka bani aadamka siinaysaa ee gaajaysnaa marka waa sunnadii nebiga oo aad raacayso sala allahu aleyh wasalam intaasaana khayr iyo wanaag inoogu filan xitaa haddaynu garan weyno xikmadda ka dambaysa waxa weeye inaynu sunnadii nebiga raacnay sala allahu aleyh wasalam ayaa faa'iido inoogu filan waynuna hubnaa wax kasta oo diinteenna ku sugan in alle uu ka leeyahay subxaanahu wa tacaala xikmatun baaliqa xikmad xeel dheer ama aanu wax ka mida fahanno ama yaynaan fahmine taa waa yaqiinsanna laakiin fawaa'id badan oo aynu fahmi karayno ayaa ka mid ah oo ku sugan timirtaa lagu aafurayo fain lam yajid fain lam yajid haddaanu heli karayn oo timirba aanu heli karayn falmaa biyo inuu ku aafuro ayaa fiican haddii aanu markaa timirba heli karayna in biyo ah inuu qurquriyo ayaa fiican wayaquulu wuxuu odhanayaa allaahuma laka sumtu allahayow adigaan kuu soomay wa calaa risqika afdartu risqigaagiina waan ku aafuray xadiiska ahlulcilmiga in badani ay ku celeeyeen inuu mursal yahay oo aanu sugnayn ayaa sidaa tilmaamaya laakiin waxaa jira xadiis sugan oo waxa weeye sunanta qeyb ka mid ahay ay soo bixiyeen sida nasaa-iga iyo xadiiska nebigu uu tilmaamayay sala allahu aleyh wasalam dahaba dama inuu nebigu odhan jiray wabtalat alcuruuq wa habata alajru in sha allah yacnii inuu odhan jiray dahaba dama markaa uu afurayo haraadkii waa tegey oo waxa weeye isagoo ku farxaya cibaadadaa uu gutay iyo qaabkaa wanaagsana ay u dhacday ee qofkii alle uu ku gaadhsiiyey isagoo iminkana weliba raaxaysanayo qofkii nicamkii alle siiyey uu cunayo uu leeyahay haraadkii waa tegey wabtalat alcuruuq xididadiina waxa weeye waa markaa kala fuqeen oo haraadkii isku engejiyey ee majaaridii shaydaanku waxa weeyaan marayayna ku cidhiidhiye ku jiqsiiyo laga yaabo qofka bani aadamka ahi haraadkaasi inuu u geysto jidhkiisa nooc engegahi inuu ku dhaco taasina nicmadaa alla siiyey daraaddeed inuu kala fuqeen wa habata alajru in sha allah ajarkuna waa sugnaanaya in sha allahu tacaala marka taasi dambe ayaa sugan oo inuu yidhaahdo dahaba dama wabtalat alcuruuq wa habata alajru in sha allah wayundabu waxaa la sunneeyaa karat ljuud wayundabu waxaa la sunneeyaa oo qofkii loo sunneeyaa soomanaa oo bisha ramadaan la sunnaynayaa kahratu ljuud deeqda markaa inuu badiyo oo waxa weeyaan deeqsinimada uu badiyo ayaa markaa muhim ah iyadoo marka horeba sifo mu'minku uu leeyahay ay tahay juudka iyo deeqdu oo marka horeba mu'minku aanu bakhay lahayn ayaa misna nebiga sala allahu aleyh wasalam sunnadiisu waxay ahayd bishan ramadaan inuu sii labanlaabo deeqsinimada oo xadiiska ibnu cabaas nebiga sala allahu aleyh wasalam kaana rasuul lahi sala allahu aleyh wasalam ajwad annaas nebigu wuxuu ahaa dadka ka ugu deeqsisan buu ahaa ka ugu deeqsisan ayuu ahaa marka deeqdu waa sharaf uu leeyahay qofka mu'minka ahi nebigana sala allahu aleyh wasalam dadka ka ugu deeqsisan buu ahaa iyadoo aan la rabin nicamka alla ku siiyey inaad iska daaddaadiso misna waa inaanad ka dhigin markaa gacantaadana maqluulatan ilaa cunuqik mid markaa qoorta kugu xidhan oo aan waxba kaa soo dhacayna taana waa inaanad noqone dhexdhexaad waa inaad ahaato oo deeqsinimadu sidaa ay sax ku tahay arrinkaaguu noqdo marka nebigu wuxuu ahaa ajwad annaas dadka ka ugu deeqsisan wa kaana ajwada maa yakuunu fii ramadaan xiina yalqaahu jibriil waxaana uu ugu sii deeqsisanaa weliba nebigu sala allahu aleyh wasalam oo markuu ugu deeq badan yahay ay ahayd bisha ramadaan marka uu jibriil la kulmo jibriilna wuxuu ahaa nebiga mid la kulma wakaana yalqaahu fii kulli leylati min ramadaan fayudaarisuhu lqur'aan marka nebiga sala allahu aleyh wasalam habeen kastaba oo ramadaana waa la kulmi jiray jibriil isagoo qur-aanka la mudaarasaynaya marka rasuulkuna sala allahu aleyh wasalam wuxuu ahaa ajwadu bilkhayri min ariix almursala mid khayrka uga degdeg badan oo waxa weeyaan ugu deeqsisan oo uga deeq badan buu ahaa dabaysha ufada la yidhaahdee roobka ka soo hormarta siday markiiba u gaadho meel kasta nebigu sala allahu aleyh wasalam khayrka mid arrinta iyadaa uga degdeg badan buu ahaa marka waxaa muhim ah qofka mu'minkaahi sifada juudka iyo deeqda iyadoo marka horeba ay tahay inuu ku sifoobo bisna bishan ramadaan inuu labanlaabo wayundabu waxaa la sunneeyaa karat ljuud deeqda markaa badnideeda ayaa la sunneeyaa iyo wasilat raxim raximka iyo qaraabada in la xidhiidhiyo taasibaa la sunneeyaa qaraabada in la xidhiidhiyo oo waxa weeye aan la goynin taasi ayaa markaa iyaduna shay markaa sunne a ah oo bisha ramadaan la sunneeyo loogama jeedo qaraabada xidhiidhinteedu inay sunno tahay bal waa shay waajiba qaraabada in la xidhiidhiya qaadicu raximkana nebigu sala allahu aleyh wasalam waciid badan ayaa ka soo arooray oo ay ka mid tahay laa yadkhulu ljannata qaadicu raxim jannada ma gelayo midka qaraabogoyska ah marka qaraabogoysnimadu waxa weeyaan waa shay xaaraam ah in la xidhiidhiyaana waa shay waajiba laakiin wuxuu uga jeedaa binisbati lisowm xagga soomta marka loo eego waxa weeye waa inuu sii kordhiyaa macnaheedu waa sii kordhin weeye tii hore asalka ahayd xidhiidhintii hore mid ka sii dheeraad ah waa inaad bisha ramadaan la timaado oo aada xidhiidhiso wa kahrati tilaawati alqur'aan iyo inuu badiyo qur-aanka akhrintiisa ayaa loo sunneeyaa waxaa kaloo loo sunneeyaa waa bishii uu qur-aanku soo degay ee waxa weeye qur-aanka akhrinteedana inuu badiyo maadaama nebiga sala allahu aleyh wasalam habeen kastaba jibriil uula markaa mudaarasayn jiray oo qur-aanka ay isla markaa celcelin jireen arrinta noocaasiya maadaamay sugan tahay waxaa habboon inuu qur-aanka akhriskiisa badiyo iyo walictikaaf inuu badiyo ictikaafka siyamaa ay wayundabu waxaa la sunneeyaa oo kale alictikaaf siyamaa siiba alcashru alawaakhir tobanka dambe tobanka dambe ee bisha inuu markaa ictikaafka uu ictikaafo oo masaajidka uu ku nagaado ayaa markaa la sunneeya insha allahu isagoo gaar ana ictikaafku wuu inoo imanaya marka waxbayse sii dultaagi mayno ee halkiisaynu kaga hadli doonnaa insha allahu tacaala isagoo baab gaar ah ayuu inoo imanaya wa an yufdira ayaa la sunneeyaa inuu aafuriyo asuwaama kuwa sooman walow bimaa'in biyaba ha noqotee dadka sooman inuu waxa weeye aafuriyo ayaa lo markaa loo sunneeyaa hadduu doono wax kaleba yuu siinina biyo ha siiye waayo nebiga waxaa ka sugan sala allahu aleyh wasalam man fatara saa'iman kaana lahu midlu ajrihi hayra annahu laa yunqasu min ajri saa'imi shay-a xadiiska tirmidiga ee ibnu maajaha iyo keyrkoodba ku sugan waxaa nebiga ka sugan sala allahu aleyh wasalam inuu yidhi cidda aafurisa cid sooman waxaa u sugnaaday ajarka kaa uu aafuriyadoo kale ajarkiisa ayuu helayaa iyadoo kii soomanaana ajarkiisii aan waxba laga dhimin kii soomanaana iyadaan ajarkiisii waxba laga dhimin ayaa kan aafuriyeyna kaa uu aafuriyey ajarkiisa mid u dhigmaa uu ka helayaa aafurinta marka runtii waa khayrka iyo wanaagga oo la ysugu kaalmaynayo iyo ajar iyo xasanaad waxa weeye la kala gurubsanayo oo la kala helayo marka waa arrin ahmiyaddeeda leh marka shakhsiga mu'minka ahi inuu ku dadaalo wa taqdiimu qasli اljanaabati cala alfajri waxaa kaloo la sunneeyaa taqdiimu horumarin qasli اljanaaba maydha janaabada ama quslul-janaaba maydha janaabada inuu ka hormariyo ayaa loo sunneeyaa cala alfajri waaga oo haddii habeenkii uu janaaboodo waxaa habboon oo loo sunneeyaa oo fiican intaan waagu beryin ka hor inuu waxa weeye maydho hadduuse waaga dabadii maydho way u bannaantahay way u bannaan tahay waayo waxaa ka sugan marka caaisha iyo umu salama iyo inay tilmaameen nabiga sala allahu alayh wasalam inuu ahaa kaana nabiyu sala allahu alay yudrikuhu lfajru fi ramadaan wahuwa junub min kayri xulm fayaqtasilu wayasuum nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu ahaa kii uu soo gaadho waagu ramadaan dhexdeeda isagoo jinaabo qaba oo aan jinaabadaasi mid dhadhab iyo waxaa ku timi ahayn waayo ambiyada ta noocaasi ahy kuma dhacdo dabadeedna wuu maydhan jiray waana soomi jiray waayo xulumka iyo dhadhabku waa min ashaytaan marka waxay leedahay nebiga sala allahu alayh wasalam waxaa soo waagu soo gaari jiray isaga oo markaa jinaabo qaba aan dhadhab iyo waxaa qof hurdo ku riyooday ku yimaada aan ahayn ee jinaabo caadiga isagoo qaba ayaa waagu u beri jiray kadibna waa maydhan jiray oo waa soomi jiray marka waajib ma aha intaan waagu dilaacin inuu maydhaa waajib maaha waa sunne way fiicanta waxaa un waajibaysa salaada inuu u maydho salaada subax inuu u maydho haddaanu maydh awoodayna dee wixii maqaamka maydha degayay oo gagabaysiya uu la yimaado laakiin inuu ka hormariyo waaga oo intaan waagu dilaacin uu janaabada ka maydhaa waa calaa sabiili alistixbaab waa sunne way fiicanta hadduuse waa beriisto isagoo jinaabadii qaba soomtiisu waa u jirtaa soomtiisu waa u jirtaa waxaa la mid ah gabadhii xaydka qabtay hadday iyaduna aanay caadadii ka maydhan habeenkii bay ka go'day dabeedna way soomtay iyadaan weli maydhanin hadday sidaa ku waabariisato soomteedaasi waa u jirtaa salaadunbay u maydhanaysaa hadhowunbay salaada subax u maydhan oo iyadoo salaada subax inay u maydhataa waajib bay noqonaysaa sunna noqon mayso laakiin waaga inay ka horaysaa waa sida fiican ee waxa weeye ma aha mid ku waajiba wa tarku lghiiba xantii in laga tagaa iyana waa sunna buuyi laakiin waa binisbati lisowm xanta in laga tagaa inay tahay shay waajib ah waa biijmaaci ahlilcilmi waa biijmaaci ahlilcilmi dhammaan ahlulcilmigu waa isla ogolyahay oo mid la isku diidan yahay xantu inay min kabaa'iri dunuub tahay dunuubta kuweeda waaweyn inay ka mid tahay la iskuma diidana qofkaasina sida qur-aankuba uu ku sifeeyey qof hilibkii walaalkii oo weliba bakti ah cunaya inuu ka dhigan yahay oo bakti daaqaa yahay waxa weeye adiladu waa tilmaantay an yuxibu axadukum an yakula laxma akhiihi maytan fakarihtumuu yani alla waa tilmaamay inuu markaa aanu jeclayn mid inaga inaga mid ahi oo miyuu jecel yahay inuu cuno hilibkii walaalkii oo weliba meyd ah arrinta iyadaa waa nacaysaan ba alla yidhi arrin suuragal ah oo damiirka qofka bani aadamka ahi ogolaanayo ma aha marka inuu dembi aada iyo aada u weyn yahay oo aanay bannaanayn waxa weeye ummadda in la xanto oo dadka muslimiinta ah waxa weeye cirdigooda iyo sharaftooda la bannaystaa waa shay waajib ah sunne maaha haddaba muxuu leeyahay waa sunne wuxuu u jeedaa waa sunne ka dheeraada waajibkii wey waa sunne ka dheeraada waajibkii waa iyadoo iminka lagu yidhaahdo warbeentu waa xaaraan weliba masaajidka markaad ku jirto inaad ka fogaatana waa laguu sunneeyaa macnaheedu ma aha beentaa sunne ah in laga tagaa beentu waa xaaraan laakiin waxaa laguu tilmaamayaa warbal meelu waaba isdhaamaane iyadoo xaaraan ah dee masaajid inaad la soo doonotaana kaba sii daran marka iyada masaajidka inaad kala fogaataana marka hadalkeeda badaa marka waxay noqonaysaa waajibka mid ka dheeraada wey mid waajibkii sunne ka sii dheeraada marka waxay ka dhigan tahay xanta oo aan marnaba bannaanayn ilamaa mararka ahlulcilmigu tilmaameen ee lixda ah oo markaana xukmulghiiba marka aanay yeelanayn oo xantii la xaaraam yeelay aanay noqonaynin waayo maslaxa sharciya ayaa ku jirta mooyaane dee waxay noqonaysaa kiibadu waa laisla qirsan yahay ahlulcilmiguna waa isla ogolyahay inaanay bannaanayn maadaamay sidaa tahay oo ay xaaraam tahay ee waxay ka dhigan tahay in lagu yidhi masaajidkana hadalkeedaba daa iyadoo lagu yidhaahdo ama war dadka caayin weliba markay culimo noqoto ama waalid noqoto iyo arrimahaana iyada hadalkeedaba dah iyo umaradii madaxdii dowladda iyo wixii la mida lagu yidhaahdo afkaaga markaad gaadhsiisana kaba sii daran marka macnaheedu ma aha in lagu leeyahay waxa weeye waa shay iska dhowoo sunno ah ee waxa lagu leeyahay waa la sii sunneeyaa weliba waa ka sii daran tahay sidii hore wa tarku lghiiba ayaa la sunneeyaa xantii in laga tago oo bisha ramadaan weliba si dheeraad ah xantii waajibka ahayd in laga taga in laga sii tago ayaa weliba sunne ah iyo walkadibi beentii in laga fogaado iyo walfujuuri hadalkii xumaa ee markaa faajirnimada iyo waxyaabaha ku saabsanaa iyo walfuxshi odhahda keedii xumayd malaa walfuxshi unbuu qoraya sax wa tarku lghiiba ayaa markaa la sunnaynayaa been xantii in laga tago iyo walkadib iyo walfuxshi hadalka kiisii xumaa fujuurkaasi kuma jirin laakiin hadal noocu u yahay baa hadalka qaabka daran leh sida nebiguba sala allahu aleyh wasalam uu yihi man lam yadac qawla azuuri walcamala bih falaysa lilahi xaaja fi an yadaca dacaamahu wa sharaabah qofka markaa aan ka tegin hadalka xun marka xaqa uu kaga baydhayo wajtanibu lqowla azuur yani waa hadalka xaqa ka leexsan ee baatilka ah qofka aan ka tegin iyo walcamala bihi camalka markaa la xidhiidha ee waxa weeye dariiqa foosha xunle maraya iyo waljahla sida riwaayadka ku timi meel ka dhaca ilaahay wax muraada kama leh fii an yadaca dacaamahu wa sharaabah inuu markaa ka tago cuntadiisa iyo cabistiisa wax allaaliya wax qiimo ay leedahay cibaadadiisaasi ma jirto waa dameer iska af xidhan kama duwana marka waxay noqonaysaa waxyaabahaasoo dhan in laga tagaana binisbati lisawm waa la sii sunneeyaadoo waajibkii ay hore u ahayd in laga taga way ka sii markaa xeel dheeraanaysaa iyo washahawaati baa loo sunneeyaa waxyaabihii naftu ay iskaga raaxaysanaysay maa tashtahihi anfus nafuhu wixii ay jeclaysanayeen ee arrimaha waxa weeye aan soomta jebinaynin marka waxyaabaha indhuhu macaansanayaan oo ula raacraaco iyo udugiyada iyo waxyaabaha noocaasa iska tarafuha ee raaxaysiga ah ee aan markaa soomtii waxba ka yeelayn kuwaa inuu ka fogaadaana oo ilaahay cibaadadiisa markaa isu xidhoo u bambaxaana wuxuu leeyahay waa min asunna iyo walfasdi inuu ka tago tiiftiifiddii jidhka uu sarsarayey sarsaristii waxyaabaha inuu iska dhaafo iyaduna waa sunne maadaama oo waxa weeye khilaafaad iyo hadalna soo geli karaan waxa weeye inay soomtii wax yeelayaan iyo arrimahaasi arrin markaa fiican maaha buu le tiiftiifka ama xididada dhiigga laga qaadayo waxyaabahaasi inuu sameeyaa waa fiican tahay inuu iska dhaafo laakiin mid soomtiisa burinaysa maaha walxijaama toobinkii inuu iska dhaafana maadaama jidhkii uu daciifid ku keenayo oo waxa weeye uu jidhkii markaa daciifinayo soomtiina ay daciifinayso oo markaa ay keensanayso markaa dacfi dacfi ka daba tegey arrinta noos noocaasi ahi arrin iyaduna fiican ma aha oo sunnadu waa inuu iska dhaafo sida saxiixa ana waa inaanay xijaamadu jebinaynin markaa soomta toobinku inaanu jebinayn qowlka kale laftiisu waa xoog badan yahay laakiin adilada qowlka sii xooga badan leh waa qowlkan inaanay xijaamadu jebinaynin waxa weeye markaa soomta aan toobinku toobinku inaanu jebinaynin xijaamadu waa toobinka eh inaanay jebinaynin soomta marka waxa fiican inuu iska dhaafo maadaama oo khilaafkeeda iyo hadalkeeduna badan yahay waxaa habboon inuu iskaga tago oo aanu la iman hadduuse la yimaado kama jabayso marka xijaamadii waxaa la xukun noqonaysa dhiiggii la shubayey waa la xukun iyaduna la xukun bay noqonaysaa oo ciddii tidhaahda xijaamadu way jebinaysaa dhiigga la shubaana wuu jebinayaa wey ciddii tidhaahda ma jebinayso qowlkaynu ku tegayna ahna ee madhabkuna dariiqada uu maray ahna waxa weeye inaanay iyaduna jebinaynin saxiixuna waa inaanay jebinayn fain shuutima haddii la caayo falyaqul ha yidhaahdo innii saa'imun anigu waan soomana qowlan ha u yidhaahdo oo waxa weeye ha yidhaahdo marka uu qof meelka dhac ku sameeyo war anigu waan soomana oo macnaheedu waxay ka dhigan tahay anigu waan soomana mar haddaan soomanahayna hadalka laqwiga iyo meelka dhaca iyo waxyaabaha noocaasi ahi nimay u habboon tahay inuu gala ma ihi adiguna haddaad sooman tahay oo aad sidaydoo kaleeto wax isku falayso iska ilaali caydani kuuma qalantee macnaha waa sajrin qofkii lagaga reebayo oo lagaga sajrinayo ficilkaa foosha xunle uu ku kacay odhaahdaa uu cayde uu la yimi halkaad odhan lahayd war cayde iska daa miyaanad qof caadiya ahayn ayaa maxaad ugu jawaabtay usluub ka xeel dheer intaba oo ah ila cayda cidina kama caajista eh oo sabiga cidina kama caajisto wasabu laa yacjizu canhu axad cidina ka caajisi mayso oo qof kastaaba waa iska odhan karaa cayda maadaamay sidaa tahay cayda af waa igu yaalaada wuxun waan odhan lahaaye anigu waxbaan isku falayaa bay ka dhigan tahay war anigu nin qof wax isku falayaana waayo waan soomana markaad ku tidhaahid anigu waan soomanahay hadduu wax isku falayo wuxuu ka odhanaya oo haddaa maanaan soomanayn dee waayo haddaba qofka sooman caydu uma qalante eh dee iska dhaamu haddaad sooman tahay soontaada ilaashadee macnuhu saasuu dhacaya oo nebiguna sala allahu alayh wasalam wuu inagu markaa irshaadiyey oo inagu hanuuniyey oo inagu yidhi fain imru'un qaatalahu aw shaatamahu falyaqul inii saa'im inii saa'im haddii qof la dagaalamo ama uu la caytamo ha ku yidhaahdo war anigu waan soomana war anigu waan soomana aniga arrintaasi arrin iga suuro gelaysa ma aha wa taxrumu lqublatu dhunkashadiina waa xaaraam iyo wa gayriha min muqadimaati aljimaac iyo waxyaabihii iyada aan ahayn oo hordhacii markaa galmada noqonaya galmada waxyaabihii u hordhaca ahaa ee taataabashadii waxyaabihi la midka ahaa arrintaasina waa xaaraan buu leeyahay liman xarakat shahwatuhu cidda hamadiisu ay dhaqaaqayso marka qowlkaa uu maray ayaana sax ah oo fiican oo xadiista ku qaydaysa qofka dhallinyarada ah iyo madinatu shahwa maadaama ay yihiin uun in laga dhigo mooyaane dhallinyaro iyo qayrkeed ma kala laha ee masaladu waxay ku sax tahay in la yidhaahdo dhunkashadu dhib ma laha haddii uu qofku markaa naftiisa ka aamin yahay hadduu xaaskiisa isagoo sooma dhunkado dhib maleh laakiin hadday hamadiisu dhaqaaqayso oo uu ka boqayo inuu ku dhaco maxay gelaysaa qaacidada alwasaa'il laha axkaamu lmaqaasid wasaaisha iyo wadooyinka iyo dariiqyaalku waxay qaataan xukumka waxyaabaha ay dariiqa u yihiin maadaamay sidaa tahay hadday dhunkashadaasi kuu horseedayso galmo dee galmada bisha ramadaan adigoo sooman aad fii nahaari ramadaan samaysaa waa shay xaaraama wey mar haddaanad ruqso aad aafurada ku bannaysato haysanin sida inaad sadcaal tahay ama aad xanuunsanaysay oo aada ladnaatay de xaalaadkaa way kuu bannaanaanaysaa haddaad horeba ruqso isaga haysatay gabadhuna aanay soomanayn oo iyana ruqso haysatay waxba dhib ma laha laakiin waxa weeye adigoo sooman oo ah inaad aafurtaa aanay kuu bannaanayn dee galmo inaad ku aafurtaa biijmaaci ahlilcilmi waa shay markaa muxarama oo aan bannaanayn maadaamay sidaa tahay wixii dhaqdhaqaajinayay hamadaada oo galmadii inaad ku dhacdo kugu keenayey inaad samaysaana wax kuu bannaan maaha waayo waddada yare waddada weyn bay kuu geysaa mar haddii waxa weeye dariiqanaad dhunkashadee aada sii socotaa inaad galmo ku dhacdo ay kuu sababayso shaki ma laha inay xaaraam noqonayso laakiin min xaysu lasli waa inay bannaan tahay qibladu wax markaa dhallinyaro iyo waayeel lagu kala saarayaana aanay jirin odayaashay u bannaantae dhallinyarada uma bannaana aan la odhanayn ee inay ku xidhnaanayso qofka hamadiisa hadduu leeyahy waan isdabdinayaa adoo dhibiguma haysana dhib ma laha hadduu sameeyo haddii waxa weeye ayuu leeyahay isma hanan kari doono haddaan hawlaha bilaabana inuu galaa xaaraan bay ka noqonaysa wataxrumu xaaraam weeye alqublatu liman xarakat shahwatuhu qofkii shahwadiisu ay dhaqaaqaysay ee dabeedna ka baqayay inuu ku dhaco shaygii markaa xaaraamta ahaa arrintaa noocaasi ahi waxay noqonaysaa waxaan u bannaanayn oo qubladaa ugu yeedhaysa inuu xaaraamta ku dhacaa mid aan bannaanayn ayay noqonaysaa wayaxrumu lwisaal soomtii in la xidhiidhiyaana oo maalmo dabada la isugu qabtaana iyadaan la aafurayninna waa mid xaaraam ah bian laa yatanaawala waa inaanu qaadanin fi leyli habeenkii shay-an waxba habeenkii hadduu midhba cuni waayo wisaalku kaa weeyaane taasina wax bannaan maaha taasina wax bannaan ma aha waayo waxa weeye qofka nabiguna sala allahu alayh wasalam waa nahiyey oo naha rasuulnaha rasuululahi sala allahu alay wasalam can alwisaali fi sowm ngu nebigu waa nahiyey wisaalka waxa weeye iyo xidhiidhinta soomta la xidhiidhiyo markii uu nin muslimiinta ka mida ku yidhi rasuulka sala allahu alayh wasalam innaka tuwaasilu yaa rasuula allah oo adba waad xidhiidhisaa rasuulkii allowna waxa uu ku yidhi wa ayukum milii keebaa aniga oo kale ah maxaa yeelay anigu waxaan beryayaa innii abiitu yudcimunii rabbii wayasqiini iyadoo rabbigay iquudinayo oo iwaraabinayo oo awood mid wax cunay iyo mid wax cabay oo kale bimacnaa aan leeyahay ayaan anigu waa beriisanaya markaa keebaa waxa weeyaan anigoo kale ah marka nebigu waa diiday marka arrintaasi wax bannaan ma aha oo in markaa soomtii la xidhiidhiyo falow shariba hadduu cabo ma ambiyo walow jarcatan cinda asuxuur hadday doonayso hal kabo oo suxuurta agteeda ana ha noqotee haddaanu maalinkaa maalinka kale ku xidhin ee uu xitaa suxuurtana waxa kabada ee uu labadaa maalmood aanu dabada isugu qaban falaa taxriima xaaraam ma jirto xaaraam noqonshiiyo ma jirto laakiin waxaa xaaraam noqonaysaan la ogolayn inuu dabada isugu xidho oo yidhaahdo maanta waan soomayaa caawa aafuri maayo berrina sidii baan ku soomanaanaya oo dabadaan isugu qabanaya oo isaga saaraya maalmo dhowra tan noocaasi ay arrin u bannaan ma aha waana taa uu nebigu diidaya sala allahu alayh wasalam amaa hadduu tacjiilulfidrigii uun samayn waayo oo aafuradii dedejin waayo oo suxuurta aafuradii ka dhigto yacnii waa laga fiican yahay laakiin waa xaaraam ma odhanayno waa xaaraam ma odhanayno halkaa haynoo joogto wallahu subxaanahu wa tacala aclam